markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka shalay magaalada galkacyo waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad isugu yimid inay soo dhoweeyaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kaasoo la filayay inuu buuqdo koonfurta magaalada gaalkacyo warku waxay sheegayaan in goobta qarax uu ka dhacay ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka tirsan iyo dad kale oo rayid ah qof isoo miidaamiyey ayaa la sheegay inuu isku qarxiyo goobta dadka ay ku sugnaayeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay qaraxaas waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiida falkii argagixisada ka dhacay magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaaray falkaas bahalnimada ah waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista diinta iyo dhaqanka suuban argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jebin doonaan mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan iskuna duubnaadaan una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay qarax toddobaadkan ka dhacay garoonka kubadda lagu ciyaaro cabdulaahi ciise halkaas oo ay ku sugnaayeen dadweyne isugu soo baxay inay isaga soo dhoweeyaan xili la filayay inuu booqasho uu ku tago magaalada galkacyo dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay dowladda kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso soomaaliya wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa tv-ga qaranka ka jeediyey eedeymihii ay dowladda soomaaliya u jeedinaysay kenya iyo sababaha keenay in kenya ay xiriirka u jiraan iyadoo uu sheegay in muddo toddobaad gudaheed ay diblomaasiyiinta soomaaliya ee ku sugan kenya ay gudaha dalka soomaaliya kusoo galaan kuwa kenya ee soomaaliya joogana ay dalkooda dib ugu laabtaan dowladda federaalka soomaaliya iyada oo ka duulaysa madax bannaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaynuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda kenya dowladda federaalka soomaaliya waxay u yeedhanaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda kenya inay dalka kaga baxaan muddo toddoba maalmood ah oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka disembar laba kun iyo labaatan sababta go-aanka dowladda federaalka soomaaliya waxay u gaartay go-aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda kenya ku haysay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan abuukar dube arrintan waxay daba socotay xilli booqasho uu ku tegay magaalada nairobi xarunta dalka kenya madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi halkaas oo muddo laba cisho ah uu kula kulmay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayna ka wada hadleen arrimo dhowr ee iskaashi dhex mara kenya iyo somalilan waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen in duulimaadyo toos oo hargeysay in nairobi la bilaabo inay iska kaashadaan arrimaha ganacsiga waxbarashada iyo sirdoonka madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa v o a waxa uu faahfaahin ka siiyey waxyaabaha ay dhinacyadu ka wada hadleen
xafiisoo nooga fara diblomaasiya iyaguna mar walba waynu la soo xiriirayeen markaan horta labadaba xila waan wahay markii aan xoojino aan safarkaana ku heshiinay saasuu nagu cusubay madaxweynuhu markaad xiri jiray unbaan sii xoojinaa mid cusub la bilaabaya maaha waan gartay wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya xidhiirkoodu uu aada u xun yahay idinku see u aragtaan horta labada dal waxaa ka dhexeeya faragelin oo anagu waxaa ka dhexeeya maanaan faragelin hawshaana ma gelayno dee wixii ka dhexeeya laba dowladeedii jirta anagoo kenya waxaa naga dhexay mankooda hadde kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo toddobaadkan v o eda la hadlay banaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalk ee soomaaliya islamar ahaantaasina lagu dalbanaya in doorasho wakhtigeeda lagu qabto ay ka dhacdo soomaaliya oo ay soo qabanqaabiyeen xubnaha mucaaradka ayaa toddobaadkan muqdisho ka dhacay banaanbaxaas ayaa waxa markii dambe uu isku bedelay mid rabshado wata iyadoo rasaas la sheegay in ay ka dhacday aagaarka isgoyska faagax ee degmada yaaqshid wararku waxay sheegayaan inay jireen dad ku dhaawacmeen rasaastaas si ay iswadeersadeen ciidamada amniga iyo ciidan kale oo hubaysnaa wasiirka arrimaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya xasan xundube jimcaale ayaa ka hadlay arrimahaas iyo banaanbaxyada muqdisho toddobaadkan ka dhacay dad waxmagarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qoryo wata oo ayagoo qoryo wata jeedka lasoo lasoo tugo taas macnaheedu waxaa waaye in ammaankii lagu soo duulay in colaad la abuuray in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay taasi waxa waaye waa fal aan marnaba ku habboonayn bulshada soomaalida in laga dhex qabto intii ka dambaysana waxaa loo baahan yahay in si sharci ah oo sax ah oo loo maray habraaca dowladnimo in loo maro oo gacmaha la qabto oo intii dembiyadaas lahaydna waxaa loo baahan yahay in hab sharciga la mariyo inta kale ee lasoo qalday inay ka waantoobaan waxyaabahaas oo kale oo bulshada kasoo bislaa kaasi waxa uu wasiirka amniga dowladda soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay dhinaca kale waxaa toddobaadkan warbaahinta la hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ana gudoomiyaha golaha midooda musharaxiinta shir jarayd uu muqdisho ku qabtay ayaa waxa uu ku sheegay in xaaladda soomaaliya ay meel wanaagsaneen marayso isagoo dhinaca kale madaxda dowladda federaaliga ugu baaqay in wixii tabashaa ay xaliso dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaanbaxaanna sharcigaa tilmaamaya waa banaanbixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu bannaanka u soo baxay inuu kulan sameeyey waxay ka mid tahay hanaanka dowladnimada dowladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xali dadka la fadhiisato waxaa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xur ahaato oy xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka soomaaliya dhammaantood mid hadda jooga iyo midaan jooginba marka doorashadu inay xur ahaato oy xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma aha waa arrin qaran maanta haddii la ogolaadana birihii soo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhammaato meelaan fiicnayn kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed haddana ka mid ah xubnaha musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan doorashada la filaya in dalka ay ka dhacdo gudaana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka